Wasaaradda Qorsheynta Maamulka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ku qabatay kulanka saddex biloodlaha ah ee mashruuca xal waara. Kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa dib u eegis lagu samaynayo horumarka laga gaaray mashaariicda ka soconaya gobolka, caqabadaha jira iyo qorshaha saddexda bilood ee soo socota. Kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas'uuliyiin ka tirsan Maamulka Hirshabeelle, Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe, hay'adaha taageera mashruuca, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona halkaasi lagu soo bandhigay aragtidooda ku aaddan sidii xal waara loogu heli lahaa barakacayaasha iyo dadka nugul. Ugu horeyn, Gudoomiye ku-xigeenka Gobolka Shabeellaha Dhexe Mudan Maxamed Tooxoo iyo Cabdifataax oo ah wakiil ka socday hay'adda IOM ayaa bogaadiyay dadaalka wasaaradda qorsheynta.
xalka waara haddii laga hadlaayo idb-yada iyo qaxootiga iyo- iyo hay-adaha sabood gareeya waxaan leenahay si dhab ah in wax loo qabtaan ka rabnaa waxaa loo baahan yahay seminaaraa la qabtay waa laysu yimid kaliya inaysan anfacayn dadkan ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe si dhab ah wax loogu qabto ayaan faraynaa hay-adaha kuwa sabood gareeyo faw ka fadhiyo dhan walba ha ahaadaano hay-adahoo dhan waxaan leenahay inay xoo ahay si dhab aada u mahadsantihiin marka hore waxaan rabaa inaan idiin sheego hay-adda im haddaan nahay iyo hay-adaha baawadaagta unka arrimaha waxaan ka shaqeynaa xalka waara xalka waara markii la dhahayna badanaa dadka oo aan la shaqeyno mudnaanta mudan waxaa waaye dadka barakacayaasha iyo dadka oo deegaanka oo ayagana tabaaleysan oo waxba aanay haysan marka siduu uu sheegay wasiirka beeraha iyo agaasimaha xakooda gudoomiyaha gobolka isla xisaabtan dhamma inuu imaadaa fiican markii loo shaqeynaya arrimaha xalka waara annaga ka ayam ahaan waxaa kaloo la shaqeynaa een, eh, eh, hay-adda qaranka ee arrimaha eh, eh, masiibooyinka gargaar arrim- eh, hay-adda qaranka ee ee xalka waara iyo horumarinta reemiyiga oo u xilsaaran xagga dowladda federaalka arrimaha xalka waara ay u xilsaaran tahay marka dowladdii iyo hay-adihii iyo dadka host communitiga oo iskaashanaya inaan wax isla qabano wixii mamadoow jiro inaan xalino waxaanu ku dabaqaynaa wado- wadoqooyinka xalka waara oo hadda ka hor la dejiyey wasaaradda ay dejisay eh, sanadkii hore lagu dejiyey magaalada muqdisho oo muddo shan sano soconaya istraatiijigaas aan aan aan tixraacina hadduu ilaah yidhaahdo dhanka kale waxaa madasha hadallo kooban kasoo jeediyey mas-uuliyiintii ka socotay wasaaradaha gargaarka beeraha iyo weliba wasiirka dhallinyarada ah iyo ciyaadaha maamulka Hirshabeelle.
ee, kasoo qaybgalkan oo aan kasoo qaybgalnay ee, barnaamijka labada maalmood soconayo ee loogu talagalay ee, in bulshada la geersiiyo xalka waara Ee, sida wasiirka hore uu sheegay xal waara waa wixii hore loo qabtay oo sii nagaada Ee, saan u nahayna reer Johor waa noo muhiim inaan helno waxyaalihii la qabta inay noo waaraan Ee, sababtoo ah ee, Hirshabeelle ama reer Johor waxaa ku batay fatahaadihii waa waa ogtihiin in fatahaadaha markay dhacaan ay dhacaan inuu kala go' yimaado waddooyinka ay go'aan beerihii go'aan marka saas darteed ee, seminaarka labada maalmood eh intaan hadda meesha fadhiso waxaa muhiim ah inay ka wada hadlaan sidii lagu gaari lahaa xalka waaro loona geersii lahay ee, dadka dambe ee ka dambeeya ayaga maanta waxay farxad noo tahay inaan ka soo qayb galno kulankan oo ay qorshaysay oo ay soo qabanqaabaysay wasaaradda qorshaynta runtii waa kulan aad u ballaaran xalalka waaro xalalka waaro waa wixii la qabto oo sii jira waa marka aadan ugu faraxsanahay xalalka waaro een, in bulshadina ka soo qayb gasho qaybihii kala duwanaay oo howlahaas kulugta lahaana ay ka soo qayb galaan aadaad ugu mahadsantihiin waxaan leeyahay hambalyo aadaan ugu faraxsanahay inaan qaybta aan leenahana ka qaadano ujeedka guud ee maanta de siday eh, tiimka iga horreeyayba ay sheegeen in coordinationkii la xoojiye waaye Eh, shaqadan inta badan hay-adihii ka shaqaynaya halkaan ay- ay joogaan wasaaradihii quseeyeyna qaar badana halkaan ka joogo ama wakiilaha u joogo Eh, marka waxaan rabnaa eh, annagu ka guud ahaan eh, technical groupyada howlaha inta details intii la sii galo dadka maxaa la yidhahdaa ku shaqo leh inay eh, si technicala maxaa la yidhahdaa coordinationka si u saxmi lahaa eh, xog wadaagta si maxaa la yidhahdaa u saxmi lahayd si ugu dambeyn maxaa la yidhaahdaa bulshadeenna maxaa la yidhahdaa ay u gaarto xal waara waxaa inta badan laga hadlaaya dadka barakacayaasha ah Eh, dadku waxyaabo badanaa barakiciyo maxaa la yidhahdaa si xal waara loo helo laakiin waxaan rabnaa dee dowladdii iyo hay-adihii ka shaqaynayay iyo dadkii technicalka ahaa ee maxaa la yidhahdaa wasaaradaha kala shaqaynaya in isku xirka iyo maxaa la yidhahdaa eh, xog wadaagga intuu aad u sarreeyo inay halkaan ka soo baxaan maanta ama labada beri gudahooda in eh, inay ka soo baxaan eh, eh, makaaniimsyo badan oo maxaa la yidhahdaa hawshan iyada ah lagu dardargelinayo xoogaa lagu wadaagaa coordinationkana lagu saxayo hadduu alla idmo